rofesor haddaad imaqlaysa adigoo raallia adig iyo maxamuud maxamed culuso waxaa idinka codsanayaa inaad khadka aad ku jirtaan idaan ka bixin waxaan dib ugu laabanaynaa magaalada muqdisho oo warar cusub ay naga soo gaarayaan fadlan labadiinaba khadka ku jira zaynab abuukar oo khadka teleefonka ee muqdisho si toos ugu jirtaan galaya zaynabe maxaa soo kordhay ku dhawaaqaa natiijada waxaana guddoomiyaha baarlamaanka xilkiisa ku guuleystay profesor maxamed cusmaan jawaari oo isagu codod badan ka helay tirada baarlamaanka waxaana iminka hadlaya ee guddoomiyaha kumeel gaarka baarlamaanka oo ku dhawaaqaya natiijada rasmiga ee guddoomiyaha baarlamaanka profesor jawaari
hawl sahlan ma aha waxaana rajeynayaa shaqo wanaagsan caafimaad maya ilaa haddaana lagawada afkoos afrikaanku gaalada lama dego si sahlan weliba haddii askari waayey oo ku dhaysa askarka marka heshan aa dhamaanaya way ka dambeeyaa damaadka heshan ayaa dhamaanaya iyada laga hadlo kusidow
hadda waxaa soo istaagay gudoomiyaha cusub profesor jawaari oo isagu u hogoleynayo xubnaha baarlamaanka islamarkaana ka hadlaya dareenkiisa sida waata natiijada ugu dambee baarlamaanka waxaan rabaa inaan mahad u celiyo walaalkay cabdi cali doctor cabdi cali khaliif gallay iyo dhammaan dhammaan musharaxiintii kale ee aan musharax ku ahay anigu xarunta aan badinayn waxaan ka codsanayaa guddoomiyaha kumeel gaarka ah guddoomiyaha kumeel gaarka ah inuu sii wado doorashada labada guddoomiye ku-xigeen markii inta ay dhamaato ayaan wadadeeda rasmigaa sii jeedin doonaa waad mahadsantihin
hoolka baarlamaanka waxaa ka muuqanaya saxmada xubnaha baarlamaanka iyadoo xubno badan oo baarlamaanka ka tirsan ay aada u soo dhaweeyeen natiijada rasmiga iyo codadka axmediyada leh uu ku guuleystay profesor maxamed cismaan jawaari oo iminka noqday guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo aan ahayn guddoomiye kumeel gaar ah waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay natiijada baarlamaanka islamarkaana uu soo dhaweynayo codadka xubnaha baarlamaanka isagoo u mahad celiyey cidla siisay codka iyo cidda aan siinin intaba dhammaan xubnaha musharaxiinta ee kula tartamayay jabada guddoomiyaanimadana dhammaantood way u tanaajuleen inkastoo markii hore cali khaliif garaal warduwagaarihii hore oo isagu labadooda ay isku soo hareen uu codsaday in wareega labaad loo gudba hase ahaatee daqiiqado kadib markii ay soo gabagabowday kulamo kala duwan oo ay lahaayeen xubnaha tartanka ku jira musharaxiinta loolanka aba ku jirana uu sheegay inuu u tanaajulay cali khaliif galey oo iminka kasoo degay maqaroonka ayaa dareenkiisa weydiinaya
dareenkaydu waa fiican yahay doorasho wacan baa meesha ka dhacday aadana ku guulaystay anigana waxaan jeclay
cali khaliif markii hore waxaa dalbatay in loo gudbo wareega labaad adigoo u muuqday inaadan ku qanacsaneen qaabka natiijada iyo xubno badan oo baarlamaan oo gabaalkan usoo biiday kadib doorabkii baarlamaanka gudoomiyaha kumeel gaarka uu ku dhawaaqay suu yahay isbedelka mowqifkaaga ku yimid saacado kadib maxaad ku tanaajisay saaxadana anaa inay saacad tahay waayo waxaa una i muuqatay runtii inaan u sahlo waa ogahay raanka labaad inuu victoria yahay in loo daba adeego eerhoosaadka baarlamaanka laakiin haddana waxaa sugnay inuu heli lahaa markaa waxaan u sahlay inta dhanoo meesha kan joogta ee dhafartay ee gaashay ee aan u baran intan oo dhan inay dimuqraadi noqoto hawsha saa ugu dabar adeegto markaasaan jeclaaday iyagaana isagana waa ugu fahmiyey waad u hambaliyeysa dareenka marka hore aad kuleysay ee marka aad kusoo gaartay inta guddoomiyada baarlamaanka muxuu ahaa maxaasaad dareentay kadib markii codadka baarlamaanka aakusay waxaad jirtaa haddii tartan la galo cidna waa guulaysataa cidana ma guulaysato wuu guulaystay si sugan buuna u guulaystay dareenkaydu marka hore waxay lahaa isma taagan haddaan aanan ogeyn inaan chance leeyahay inaan heli karo oo badiyo markaa siina waa arkay isagaa diilaysay Maryam.
kala duwanan soomaaliya kasoo qaban waxaa loogu talagalay wasaarihii soomaaliya haddana waxaad ka mid tahay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya doorashada maanta maxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore ee soomaaliya ka dhacay gudahaan wadamada runtii uun ilaa waxaan u malaynayaa afartankii sano ugu dambeeyey doorasho- doorasho wadanka talagalay doorashadii hore ee wadankai dowladnimadii hore unbaa doorashooyin ugu dambeysay doorasho fiican oo bilow fiican ah rabada inay uun sii socotana waa jeclahay waa mahadsantahay ciidamada fara badan oo baarlamaanka ayaa ku sugan goobta doorashada ay ka socoto iyadoo mudanayaashana ay fikradahooda ay aad u soo dhaweynayaan musaraxa cusub ama aan idhaahdo gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka doctor maxamed cusmaan jawaari inagoo daqiiqada kadib u gudbi doona doctor jawaari si dareenkiisa iyo guud ahaanba doorashada uu ku guulaystay aan usoo gudbin doona saxaafadda hase haatee xubnaha baarlamaanka aynu ku hormarno magacaaga oo saddexan sidee ku aragtaa doorashada maanta
aniga waxaa la yidhahaa cismaan cilmi soxore doorashadana maanta sida ay u dhacday waa si wanaagsan waa aad iyo aad baan uku faraxsanahay kolleyda musharaxiinta kolley intaa soo bixi lahaa marka hadde aad baan waa tahay waa xildhibaan ibraahim saalax baysallah runtii aad baan u faraxsanahay qaabka ay u dhacday doorashada maanta waa tahay seynab abuukar iyo magaalada muqdisho natiijada doorashada dib ayaynu ugu noqon doonaa weli waxaa khadadka teleefonka sidoodii ugu jira brofesor cabdulaahi xasan jaamac oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dastuurka kuna sugan magaalada nairobi iyo maxamuud maxamed culuso oo si weyn u faaqida soomaaliya siyaasadeeda ee bal haddaan dib ugu noqdo martida iyo dareenkooda brofesor cabdulaahi xasan jaamac ee waad maqashaa natiijadii ayaa lagu dhawaaqay oo brofesor jawaari ayaa waxa uu noqday gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ugu horeyntii aragtidaada
run ahaantii haddaan si rasmi u hadlo anigoo ku hadlaya magaca guddiga madaxa bannaan ee distoorka iyo arrimaha federaalka waxaan professor jawaari oo professor iyo suldaan baanu odhan jirnay dhab ahaantiina malaaqa oo madaxda sare ee beeshiisa ka tirsan waxaan ugu hambalyeynaynaa guushaasi uu ku guulaystay inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliyeed xilligan aadka iyo aadka u dhibaatada badan ee ummaddu ay u guurayso una soo ceshanayso dowladnimadii rasmiga ahayd nin xil qaaday eed qaad baa layidhi suldaan jawaariyow gudoomiye annagu mar walba waanu garab taagannahay dareenka kale ee aan qabaa waxa weeye runaantii way muuqatay in jawaari aada ugu dhowaaday oo labaatan cod oo keliya ayaa uga dhinaa inuu helo boqol iyo soddon iyo sagaalka xubnood ee loo baahnaa laakiin cali khaliif doctor cali khaliifna waxaan leeyahay si sharaf leh oo raganimo leh ayuu sameeyey inaanu xubnaha baarlamanka wareeg labaad gelin ee uu arkay in maxaanku idhahaa ay kafadu u janjeedho dhinaca professor jawaari si sharaf leh oo xaraga leh ayuu maxaanku dhaha uga baxay isagana taasi ayaan mahad gaara uga celinayaa
waa tahay sidoo kale maxamuud maxamed culusow ayaan siinayaa bal dareenkiisa iyo wuxuu ka odhan lahaa natiijada lagu dhawaaqay aadaa umahadsan tahay waxaa weeye horta voice of america waxaan uga mahad celinayaa fursadan ay maanta ay siisay oo ahayd inaan ii suura gasho inaan u hambaliyeeyo professor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo runtii ku guuleystay afhayeenka baarlamaanka soomaaliya oo runtii maalin taariikhi ah annagoo hadde muddo aan isnaqinin saaxiiban aan ahayn marka aada iyo aad waxaan isleeyahay runtii sida ka muuqataba hadda tillaabadii ugu horreysa oo qaaday ayaa ku muujinaysaa qofku maaragtay siduu u degan yahay iyo siduu u yahay inuu xataa xilkii doorashada gudoomiye ku-xigeenimada la dooranayo xataa inuu si inuu u xil saaro eh, hogaamiyihii iyo guddigii waday hawshoodii inay islamarkiiba ay hawsha galaan oo ay dhameeyaan ayagu isaguna maaragtay uu hadda noqdo qof fadhiya runtii waxaan u hambaryeynayaa waxaan u- ilaahay uga baryayaa inuu xilkaas u fududeeyo haddee soomaalidu waxa ay ka faa'iidaysanayso waxa weeye eh, waa la tartamaa haddii la tartamana waxay u baahan tahay in la helo qaab lagu kala baxo qaabkaas lagu kala baxana inuu ahaado qaab dadka kalsooni gelin karaya marka doorashadaanu waxay ka mid tahay hal qodob oo ah dadku inay maaragtay sidii ay ay ay wax u qaybsan lahaayeen amaba hawsha iyo maamulka laftigiisa ay dalka u ugu u tartami lahaayeen in la helo dadkuna sharci iyo nidaam uu helo ay u baahan tahay sidoo kale waxaan jeclahay inaan u hambaliyeeyo doctor cali khaliif oo runtii haddee isagu laftigiisa ilaa toddobaatan iyo toddoba cod helay wareegii koowaad taasoo muuqanaysa inuu maarata dad badan ay taageero xildhibaanada iyo sidoo wanaagsan uu haddee uga tanaasulay marka uu arko qofku in laga raaye iyada laftigeedu waxay ka mid tahay nidaamka dadka in la baro ama ay dadku ka faa'iidaystaan ama tusaalaha loo baahan yahay dadka mas-uuliyiinta noqonaya inay u muujiyaan dadweynaha iyo shacbiga oo ah haddaad aragto wuxuu see u soconayaan inaadan mataqaanaa ummadda aadan marsiinin dariiq ciriiriya ee aad maaragtay u fududayso oo aad tusaale fiican aada u muujisaa markaas waxaan rajaynaynaa in arrintaas hadda maanta tilaabadaas doorashada iyo habkay u dhacday iyo ummadda soomaaliyeed ay ay aad iyo aad wax uga faa'iidaysato sharafna ay u keento usoo jiido aad baad u mahadsan tahay maxamuud maxamed culusow haddii aan mar kale dib ugu laabto brofesor cabdulaahi xasan jaamac guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dastuurka oo ku sugan magaalada nairobi bal maxay kula tahay howlaha adag ee haatan horyaala guddoomiyahan cusub ee baarlamaanka hadda la doortay ee brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari
howlaha ugu horeeya ee guddoonkii walow guddoomiye ku-xigeen koowaad iyo labaad hadda baarlamaanku dooran doono haddii a baydmo ee ugu adag waxa waxaa ka mid ah dhismaha maxaanku idhaa guddiyada baarlamanka oo si casri ah oo wanaagsan loo dhiso waxaa ka mid ah in baarlamanku xogeyn adag oo culus oo casriga uu yeesho waxaa ka mid ah in masharihii distoorka dib loogu noqdo oo tubtii toosnayd dib loogu soo celiyo si aynu u helno distoor sharciyad ku dhisan xalaalna ama legality iyo legitimacy labadaba wata oo dadweynuhu ay qorteen ee aan loo qorin sida sharcigu guddigani madaxa bannaan lagu dhisay uu dhigayo waxaa kaloo arrimaha degdegta ah ee hor yaalla baarlamanka iyo guddoonka cusubba ka mid ah doorashada madaxweynaha oo aan ahayn arrin sahla sababtoo ah xoogaga siyaasadeed ee ilaa hadda dalka ka soo jiray waxaad moodaa inay xilka u qabanayeen si ay xoolo uga helaan ee umay baran sidii allaha u naxariistay madaxweyne ciigaan odhan jiray siyaasadda lacag baa la geliyaaye lacag lagama kasbado inay dalka u shaqeeyaan hoggaan noocaasi ah marka la xulayo ama la dooranayo madaxweynaha madaxweyneu soo xuli doono ra-iisul wasaaraha la dhisi doono golaha wasiirada in abbaarid cusub oo u shaqayn dal ah baarlamanku uu u noqdo hoyga arrimahaasi laga hagayo xilalkaas oo dhan oo aada u culculus oo afar sano oo keliya uu baarlamankan iyo hoggaankiisu ay leeyihiin ayaa horyaalla jawaari iyo guud ahaan xildhibaanada qarankaba
aad baad u mahadsan tahay ee kasokow in dhowaan la dooranayo guddoomiye ku-xigeenadii baarlamanka misna waxaa la anba qaadi doonaa madaxweynihii dalka in la doorto sideebaa guddoomiyahan cusub ee la doortay uu u saameyn doonaa ee doorashada madaxweynaha cusub waxaan siinayaa brofesor maxamuud maxamed culusow
waa runtii haddee waaba xilka ugu horeeya oo oo laga sugaayo inkastoo haddee ay ka horeyn doonto horta marka la doorto guddoomiyaha ku-xigeenada in guddoonka baarlamaanku inta fadhiisto inay ku heshiiyaan dhaqanka iyo hogaaminta ay rabaan barnaamijka ay ku hogaaminayeen baarlamaanka iyo siday u habeyn lahaayeen muxuu ahay waayo sharciga waa la dhigi karaa qoraalladu waa dhici karaa dadku afka wax waa laga dhigi karaa laakiin waxaa loo baahan yahay dhaqankii dhaqankii baa wuxuu noqday dhibaatada ugu weyn oo soomaali ay ay haysato weliba baarlamaankan hadda waxyaabaha lagu eedeynayo iyo waxaa ka mid a in uu dhacay musuq maasuq wax kala iibsasho u n ku waxay soo saartay intaasoo gooraho mataqaanaa maaragtay warqado ay ku ay ku dhaliileyso habka iyo processka baarlamaanka loo doortay marka baarlamaanka ay arrimahaas oo dhan ay soo hareereeyeen waxaa loo baahan yahay de sidii inta loo nadiifiyo ama uu u muujin lahay dadkaasu haddee wixii ku jiray xumaan ahayna inay ka baxaan inta wanaagsaneedna ay iskaashato ayaguna mas-uuliyad ay soo dejiyaan haddeertaan lagu dooran karo madaxweyne muxuu ahay waddanka u yimaada waxaa ugu weyn waxa weeye inay hubiyaan inay ka dhaadhiciyaan baarlamaanka in habka wax lagu dooranayo uusan noqonin iibsasho iyo kala doorasho ay tahay qofka wax soo dooranayo ama xilka u taagan ma ka bixi karaa mana fulin karaa xilka mataqaanaa laga rabo ee dalka iyo baahida taagan marka runtii waa mas-uuliyad baa saaran ayagoo dhowraya sharciga ayagoo hadda aan cidna u diidi karin mataqaanaa inuu hadda isu soo taago musharaxnimada laakiin haddana mas-uuliyadda ugu weyn oo saaran waxa weeye inay baarlamaanka ee maskax ahaan iyo sharci ahaan iyo dhaqan ahaanba ay ku hanuuniyaan una horseedaan in la doorto shaksi iyo karti dalka waa hogaamin tahay karayo culsow waad mahadsan tahay kuwaasi waxay ahaayeen brofesor cabdulaahi xasan jaamac guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dastuurka oo ku sugan magaalada nairobi iyo weliba maxamuud maxamed culusow oo faaqida arrimaha siyaasadda soomaaliya oo isna jooga michigan dalkani maraykanka labaduba khadka taleefoonka ayay si toosa ugu jireen oo aynu ku faaqidaynay doorashada guddoonka baarlamaanka soomaaliya